ha sababta aynoo xidhan waxay sheegeen waa laba sabab horta markii aan meesha tagnay xildhibaanadihii saddexda xildhibaan oo la soconay waxay dhaheen idinka waxba idinkuma haysto iska taga aniga markay waxay soo jeediyeen laba shay baan rabnaa inaad bal aan aan kugu haysanaa inaad maaragtay warbixin naga siisid mid waxa weye inaan isniintan soo dhaafnay idaacadda ka sheegay in ciidamada kenya ay ku lug leeyihiin dilalka ka socda mandera iyo dadka waysan yahay oo maaragtay aan lahaynin k d f ka ama ciidamada kenya ay ka dambaysa mida labaad in aan sheegay in ay qubuura ay jiraan oo dad badan ay ku aasan yihiin in laga helay mandera labada arrimood baan kugu haysanaa marka warbixin naga sii waadeenay tadnan gaaban baan u qoray in marka kadibna waxay dhaheen waa iska tagi kartaa marka labada arrimood ay kugu haystaan inaad adigu sheegtay ma jirtaa arrimoodba waa jiraan tadnad waa dhahnay isniintii mar badanna waan sheegnay in aan ku tusannahay ciidamada kenya ee saldhigooda iyo mandera inay ka dambeeyaan dadka qaar oo laga waayay magaalada oo meedkooda laga helay meelaha magaalada horteeda inay ayaga ka dambeeyeen dadka inta la qabto kaanbaga xerada la geyna taas waa sheegnay waana aaminsanahay inaan dhahnay ninkoo dadweynaha annaga aan mas-uul ka nahay baa had iyo jeer noo sheega marka ururo qaar oo dawladda ay leedahay sida kenya national commission human rights nafsadeedi way soo dhaalaceen way soo saareen ilaa iyo maaragtay shan iyo labaatan qof oo mandheera ka maqan bishtay laadan soo dhaafnay iyo in ay ku lug leeyihiin ciidamadaas marka taas waa arrin annaga aan saasaan aaminsan baan ku oray statementka mida labaad qubuuraha waay jiraan inaan sheegnay annagoo taxraahayna warar naga soo gaaray mandera odayaasha iyo madaxda mandera oo ay weliba askartala jiraan inay arkeen qubuura ay ku tuunsan yihiin inay dad ku hatan yihiin hal qabri markii la furay in gabadh laga soo saaray meeda qolofkeedna wuxuu ku salaysanaa information aan ka helnay dadweynaha iyo odayaasha iyo madaxda magaalada mandera ayagoo niyo wanaagsan ku sheegay inay ku tuunsan yihiin in halkaasi ay ku jiraan dad kale maadaama hal qof meydkiis laga soo saaray bal senator kerow haddaad dib noogu yara celiso qaabkii laydin qabtay markii aad eraboorka kasoo degteen ma waxaad gudub oo laydin geystay miyaa jira maya maya eaboorkii wilson airport nairobi markaan diyaaradda kasoo degnay baa nimanka securityda ay nagu sugayeen iyagoo tiro badan oo dhowr baabuur wataan ilaa lix baabuur marka afartii xildhibaan anaga marka isla markii baabuurtii waa nalasaaray waxaa la geeyey saldhiga c i d headquarterska marka meesha markaan tagnay saddexdii kale xildhibaan waxaa la idinku iska taga waxba idiinkumahay marka aniga markastatement baan kaaga baahanahay kor marka laakiin waxa naloo geystay ma laha sidaan ogsoonnahay mudanayaasha baarlamaanka wadamo badan oo dunida ah waxay leeyihiin xasaanad ama waxa afka qalaad lagu yidhaahdo immunity oo aan lagu xadgudbi karin oo marka la xiraya ay adag tahay idinku xasaanadaas sooma lehdiin maya xildhibaanadaha wadankan haddii lagugu qabto meel baarlamaanka ka baxsan immunity ma laha baarlamaanka gudihiisa maa lagaa qaban kara laakiin banaanka waa lagaa qaban karaa